kowdii bishan abril waxaa magaalada muqdisho ka furmay shir weyne la sheegay in dib loogu habaynayo garsoorka soomaaliya kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka kala socda qaybaha bulshada soomaalida sida culimada odayaasha dhaqanka sharci yaqaano ururada haweenka aqoon-yahano soomaaliya oo qurbaha ka tegey siyaasiyiin iyo dhammaan laamaha dhinaca garsoorka iyo ammaanka ee soomaaliya barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaanu maanta arrimahaasi ku lafaguri doonaa waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyahayaga axmed xasan colaad
shirkani ayaa intii uu socday waxaa ergooyinku ay ka doodeen habka ugu wanaagsan ee garsoorka soomaaliya loo hagaajin karo haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku falanqayn doonaa shirweynaha dib haweenta garsoorka soomaaliya iyo go-aanada ka soo baxa sida ay u dhaqangeli karaan waxaana igala qaybgelaya ka qaybgalayaasha kale ah cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ah hoggaanka shirweynaha garsoorka cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirkii dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladdii ku-meel gaarka aheyd xaashi cilmi nuur guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir sahre cumar maalin oo ka mida ururada haweenka u dhaqdhaqaaqa iyo sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ah siyaasi soomaaliyeed waxaana hadalka ugu horreeya aan siiyey cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle guddoomiyaha hoggaanka shirka aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaashaaduba run ahaantii shirkani waa shir ay ku baaqday dowladda federaalk ee soomaaliya waana shirweyne qaran oo loogu talagalay in dib loogu fiiriyo waxyaabaha ka qaldan garsoorka soomaaliyeed iyo dhammaanba hay-adaha cadaaladda garsoorka iyo kaabayaashiisa waxaana looga jeedaa bal in laysku keeno maskax soomaaliyeed oo isugu jirta aqoon-yahano xagga sharciga ah culimaa udiin hogaamiye dhaqmeed hay-adaha rayidka ah ururada haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed si markaa bal dadkaasi inta meel laysugu keeno ee talo lagu wadaago lagu sheekaysto ee laga doodo ee dhibaatooyinka iyo caqabadaha hortaagan garsoorka kadibna halkaa ay ka soo baxaan talooyin wax ku-ool ah oo saldhig u noqon kara siyaasad qaran oo lagu hago ee garsoorka iyo kaabayaashiisa cabdiraxmaan xoosh jibriil waa wasiirkii hore ee dastuurka iyo arrimaha federaalka markii laga hadlaayo kale garsoor dastuurkii ka warra aad qorteen xagee ka soo gelayaan dastuurka wuxuu ka soo gelayaa dastuurkii la qoray wuxuu ahaa dastuurkii ugu horreeyey afartan iyo sagaal sano ka hor afartan iyo sagaal sano aa noogu dambeysay afartan iyo siddeed meelaas aa noogu dambeysay dastuur aan yeelnay kii lixdan iyo sagaalkii aan soo gaarsiinay waa tii la laalay dowladdii military milash marka garsoorka jiro garsoor kastoo adduunka jiro waa inuu yeeshaa foundation inuu yeeshaa uu ku salaysan yahay dastuurkii hadda la ansixiyo august kowgeedii wuxuu sameeyey foundationkii lagu samayn lahaa garsoorada wuxuuna dhigayaa in si dastuurka waafaqsan loogu fuliyo garsoorka kaabayaasha cadaaladda maxaa yeele garsoor keliya haddaan ka hadalno maxkamadda keliya noqonaysa laakiin waxaa soo raacayo booliiskii maxkamadihii waxaa soo raacayo iskuulladii sharciyada dhigeeyey waxaa soo raacaya hay-adihii amniga qarankaa soo raacayo waxaasoo dhan dastuurka marka wuxuu u sameeyey marka ugu horrayso uuna farayaa in la sameeyo guddi la yidhahdo oo madax bannaan guddiga adeega garsoorka guddigaas ayaa marka sida ugu dhaqsi badan inuu sameey ay tahay maxkamaddii dastuuriga ahayd maxkamaddii ugu sarraysay oo supreme courtiga ahayd iyo adeegyada maxaakimta dhan maxkamadaha dhanna guddigaasaa ka shaqayn doona asagoo ka madax bannaan maxaa dastuurka wuxuu qorayaa in la madax bannaaneeyo garsoorka oo fulinta iyo baarlamaanka intuba inuu ka madax bannaanya marka dastuurka meeshuu ka soo gelaya waxaa waaye waa buddhiggii oo mataqaanaa garsoorka dhan iyo cadaaladoo dhan meeshuu ka soo askumayay waxaa waaye waa mahadsan tahay waxaan siinayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir xaashi cilmi nuure markii laga hadlaayo garsoorka muddana waa ku dhex jirteen garsoorka maadaama guddoomiyihii maxkamadda gobolkana aad tahay shirkan garsoorka bal ka war muxuu ka bedelayaa howlihii aad ku jirteen dhammaan waa islaamaya ummadda soomaaliyeed islaan ka bacdi shirkan waxaan laisleeyahay shir muhiim ah waaye oo aad iyo aad u wanaagsan wax kasta oo jirana waxay u baahan yihiin in mar kasta muddo ay joogaan reform lagu sameeyo oo wixii maaragtay qalalaho ku yimid laga dhex saaro marka hadda waxa weeyaan system ayaan ku soo jirnay oo hal meel laga xukumo waxaan hadda hadda u guurnay system federaal ah marka hay-adaha dawladda oo dhan way saamaynaysaa marka ujeeddadu waxaan u malaynaya inay tahay sistamka federaalka iyo garsoorkii jiray in la waafajiyo ujeeddada ugu muhiimsan inay saa tahay sahre cumar maalin markaan ka hadalnoo kale haweenkaoo kale shirkan hadda garsoorka looga hadlayo dib loogu habaynayo maxaa isleedahay maadaama ururadii haweenkan aad ka mid tahay muxuu ka bedeli karaa isleedahay haddii wax wanaagsan ka soo baxaan hor shirkan fursad weyn way u tahay haweenka waxay ugu tahay waxay tahay ilaa laga soo bilaabo gobonimada markaan qaadanay ilaa iyo hadda qaybta aan ka qatanayn haweenka haddaana waa garsoorka kuwa kaleeto sunno xataa hana loo siiyo nalaguma roonaani laakiin tan waaba ka qatanaynba completely ama aan baranno shareecada ama aan baranno qaanuunka kaleetood ah marka fursad saciiday noo tahay annaga madaxweynahana waa u mahad celinaynaa la taliyo si fiican faahfaahiyo waa u mahad celinaynaa arrintan marka waxa waay waxay noqon doontaa arrinta dhalin doonta haddii haweenka ay ka qayb noqdaan ka talintan iyo ka mid noqoshadaas waxay noqon doontaa in la helo nabad waarto dhinaca garsoorka ku dhinaca garsoorka haddaanba ka mid noqonnaba waxaa la gaari doonaa dowlad nadiifa transbarenty ah wixii oo cilado dhacaayeen ama ha dhacaano xadgudubyo badan waa ogta haweenka ku dhacaan garsoorkana waxaa u wada jooga ragay ahaayeen iyo kuwa qolada la shaqayso amniga ah biliiska ha noqdaano muxuu ahay kaalshadayaasha noqdaan ragay ahaayeen marka ma ma suurtoobi karaynin in gabadha la kufsaday ama gabadha ma la jir dilay ama xaqdarada siyaasadeedo xataa nagu dhacday marka hadda waxaa jiraysa maxkamadda stuuri ah oo aan u dacwoon karno wixii annaga noo qornaa dilaga waaya meesha ah marka annaga fursad aad u fiican bay noo tahay haddaan haweenka nahay aan siiyo sakiriye maxamuud xaaji cabdi sakiriye in muddaana siyaasadana waa kusoo dhex jirtay dhibaatada waddanka ka dhacaysa waad aragtaa mas-uul xagga wasaaradeed waa soo noqotay dhibaatada garsoorka sidee looga bixi karayaa bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay horta marka ugu horraysa cadaaladdu waxay ahayd waxaa weeye asaaska nolosha weeye haddaad diin aadid haddaad aadid muxuu ahaa caqli bini aadan haddaad sistem aadid waa geedka ay harsato noloshoo dhammi haddii cadaalad ijtimaaciya la waayo soomaaliya wixii ku dhacay baa dhacaya soomaaliya dowladdii waxay u burburtay sidaad ogtihiinba cadaaladdarro dadka soomaalida sheeganayaan haddana dowladdu waxay ama ku dhismi kartaa ama ku baabi'i kartaa in dadkii ay cadaalad helaan cadaaladdu siyaasadday ka soo bilaabanaysaa in siyaasaddii la helo sistem caadila oo dadkii u garnaqaya xaggii muxuu ahaa ama waxqaybsiga ha noqoto ama ha noqoto sidii loo xukumahayay dadka halkaa waa inay cadaaladdu ka soo bilaabataa ilaa ay timaaddo sektarka garsoorka qaybta garsoorka oo ah qaybta ayadu watchdogga ku ah ama fiirisa ama regulate garaysa cadaaladdii ma shaqaysa mise ma shaqayso marka shirkaani waxyaalaha uu kaga duwan yahay waxyaala shirarkii hore waxa weeye horta waa shir soomaali ay ayadu madaxtooyaday ka timid ajnabi ma keenin n g o ma keenin madaxtooyadii soomaaliyeed baa marti qaaday dad soomaaliya marka qof ajnabiyay kuma jiro dadki soomaaliyeed oo dantiina ka fashada taas horta wuxuu ku yahay unique aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa laakiin waxaan rabaa inaan dibls advocate noqdo waxa la yidhaahdo oo ah shirkani ha dhaco go'aanana ha ka soo baxeen dabagelkiisii ma shaqaynaya mise ma shaqaynayo taa weeye arrinta muhiimka ah waxaa la rabaa inuu shaqeeyo haddii kale hal bacal lagu lisay bay noqon shirarka aynu qaban jirro kale bay noqonaysaa marka cabdiwaaxido waa maqlaysaa waxaa loo baahan yahay shirkan waxa ka soo baxa inay shaqeeyaan haye cabdiwaahid adiga kugu soo laaba marka shirkii waa la qabtay baa la yidhi go'aanada ka soo baxo ma dhaqan gelayaan waa su-aashu aad iyo aad buu walaalkaysa gariya u mahadsan yahay run ahaantii waa runtii weeye ujeeddadu waa waa in loo bedelo waxa ka soo baxa shirkan wax ka bedeli kara wax badan oo wanaag ah kusoo kordhin kara iyo waxqabad kusoo kordhin kara muwaadinka soomaaliyeed dhibaatada uu haysto ka fududayn kara madaxweynuhu maalinkii dhoweed markuu hadlayey oo khudbaddii furitaanka uu ka hadlayey wuxuu si cad u sheegay in run ahaantii shirkani uu yahay shir wixii ka soo baxaay uu ku noqon karo xujo ama arrin lagula xisaabtamo qaybaha kala duwan ee xukuumadda iyo baarlamaanka iyo garsoorkaba waxa uu sheegay xataa kelmad buu isticmaalo wuxuu yidhi haddii shirkan wax wanaagsani ka soo baxaan wuxuu noqon karaa buu yidhi xarig qoorta loo suri karo ee hay-adda ay khusayso si markaa hadhow loogula xisaabtamo la yidhaahdo war aqoonyahankii iyo dadkii gartu ka go'aysay iyo dadkii aqoonta lahaa ee soomaaliyeedu meel isugu yimi oo talooyin wax ko-oola soo saaray oo miiska idiin soo saaray dee fulin la'aanta dadka ku dhacase haddii fulin la'aan ay ku dhacdo oo la fulin waayo dee markaa waxay noqonaysaa arrin een, culayskeeda leh marka arrinta meesha taallaa waxay tahay xataa fulinteeda in xukuumadda keliya lagu daayo ma aha shacabka soomaaliyeed waa inuu arrintan yeesho waayo dadka halkan isugu yimid keliya maaha xukuumaddii iyo dowladda keliya ma aha waxa ku jira qaybihii bulshada oo dhan marka processkan iyo hanaankan socdaay waa hanaan shacabku leeyahay weeye marka waxaa la rabaa een, xataa waxay abuuraysaa oo shirkani uu abuuraya in shacabka soomaaliyeed ay wax qabsan karaan oo iyagoon n g o iyo hay-ad iyo dal ajanabiyihi aanu runtii eh, riixaynin inay shir wacan oo hotel five star lagu qabtay oo dad qurux badan oo adduunka dhaafiis isaga yimid ugu yaraan soddon qof baa waxay ka yimaadeen oo gar- eh, garyaqaana ah soomaaliyeed qaar hore hore u soo shaqeeyey qaar hadda shaqeeya isugu jira ayaa adduunka dhaafiis isaga yimid dadkaasoo dhan iyo kuwa gudaha gobollada dalkao dhan oo laga yimid dadkaasoo dhan oo isku yimid ee waxay tusaysaa in dadka soomaaliyeed ay wax qabsan karaan keligoodna ay tashan karaan waxaannu ku rajo weynahay run ahaantii waxa halkan ka soo baxaya ma aha sharci ee baarlamaan ka soo baxay oo kale ma aha waa talooyin iyo tala soo jeedin waxaan markaa ee, ee, dabcan ka go'an dowladda een, inay ka- ka- ay fuli- iyadu noqoto midda ugu horraysa ee fulisa shirkaa ay iyadu soo abaabushay Ee, waxaanan ka filaynaa oo aanu ku kalsoonnahay in shacabka soomaaliyeedna uu garab istaagi doono ee, ee, ee, rabitaankiisa iyo runtii dowladda ee tallaabada wanaagsan ee ay ku dhaqaaqdo waxaan siinayaa xaashi cilmi nuur gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir markaan ka hadlayno garsoorka oo kale maxaa is leedahay shirkan in dib loo habeeyo garsoorka sow dhaliilo ka jiray maxkamadihii iyo garsoorkii soo maaha Een, horta wax kasta oo adduunyadu ka dhisan dhaliilay leeyihiin Een, cid oran karta maanta intay soo taagto dhaliil manihin ma jirto Een, shirkan waxaan isleeyahay waa fursad saciida oo aad u wanaagsan waa shir ka yim- eh, ka yimid fikirkiisu ciddii wax fulin kartay madaxweynaha maskaxdiisa ayuu ka yimid shirkan marka madaxweynuhuna waa qofka kaliya oo awood u leh een, inuu fuliyo oo hay-adaha dowladda oo dhan madax u ah marka shirkan boqolkiiba boqol waxaan qabaa inuu eh, wax weyn ka bedelayo garsoorka siduu ahaa garsoorka een, isagana waa laga cabanaya isaguna wuu cabanaya Een, waxa weeyaan marka adduunyada haddayna jirin abaalmarin wax la yidhaahdo oo qofka shaqo loo diray hadduu si wanaagsan u qabtana si wanaagsan loo abaalmariyo hadduu si xun u qabtayna si xun loo abaalmariyo haddayna jirin wax kala soconaya ma jirto marka waxaa garsoorka hadda ku bilaabatay in la muraaqabeeyo oo la fiiriyo Ee, marka aadan ugu faraxsannaha anaga waxa aan hayno in la arko een, uh, sidaan wax u qabanayna in la arko een, naloo garaabo een, uh, maaragtay een, waxa aan nahay maba la yaqaanba meel waan ka soo cabanayaa meel waxaan ku jirnaa aad moodo inay go'doonba ay tahay marka haddiiba oo nal ku soo jeestay oo indhihii een, bulshadii soomaaliyeed nagu soo jeestay annaga lafteeda ayaa guul weyn aan malaynayna waxaan idiin sheegaa cadaaladdu way ballaaran tahay marka waxaan islenahay wuu fulayaa boqolkiiba boqol marka garsoorkan waxaa leedahay een, annaga danbay noo tahay in dib loo habeeyo annaga dan weyn ayaa noogu jirtaa waa in nala eego nala fiiriyo oo maaragtay wixii aan ku wanaagsannahayna nala ku abaalmariyo wixii aan ku xunnaha- ku- ku xunnahayna nalaga qabto ummadda soomaaliyeed aan siiye marka cabdiraxmaan xoosh jibriil Een, cabdiraxmaan markaan ka hadlaynoo kale een, shirkan iyo waxyaabaha ka soo baxay iyo dadka ka soo qayb galay ama aqoon-yahanka ha ahaadaan ama culummada ha ahaadaan waddankoo dhan ayay wada gaaraysaa dastuuriyan misleeda waddanka o dhan waa wada gaaraysaa ama ama saamayn noo ku yeelanaysaa waktigiiaana cayini karin laakiin tartiib tartiib waxyaalo badan aan taas iga keenaya marka ugu horreyso sida cabdiwaaxid uu sheegay abukaata cabdiwaaxid dadka meesha isugu yimid waa dad ummadda soomaliya dhan matalaa aqoon-yahano dumar civil society looyaro gobollada dhanna waa ka kala yimaadeen Eh, puntland somaliland meel walbaa laga yimid Eh, markaad eh, talooyinkii la soo jeedin ay fiirisana waxaa moodaa gobol walba qofkaa ka yimaado ama aqoonyahan dibadda ka yimaado ha noqdeen Eh, talooyinka ay soo jeedinayeen inay isku wada dhadhow yihiin kulli Eh, midda ugu weyn anaga aan ka dhuuxayna waxaa ahayd aniga hadda eh, na- garsoore xaashi intuu lahaa garsoorka garsoorka keliya oo meel taagan haddaan eegno waa waalli waa runta waxaan garsoor garsoor keligiis meel ma taagna Eh, waxaa jiro booliiskiyaa jiro waxaa jiro xabsigiyaa jiro waxaa jiro n s s t armigii eh, eh, wax dhan way isku wada xirihiin laakiin cidna horboodaysa ma jirin aqoon-yahanada soomaaliya ahaa moderatorska soomaaliya ahaa panelka dadka diskaskanina soomaaliya ahaa Eh, waxaan aaminsanahaynaa waxa meeshan ka soo baxo siduu eh, saaxiibka u sheegay madaxweynaha maanta dhaweeta iyadoon la weydiinin asagaa volunteer garey u yidhi waxa meeshan ka soo baxo qasab ay nagu tahay inaan fulin haddaan fulin weyno accountable aan noqonaynaa tan kaleeto fiican waxay tahay dastuurka laftigiisa waxu farayaa dowladdii in cadaaladda dhan in la dastuureeyo in dastuurka lagu soo hago marka ajanda noo taalba waa marka ugu horeysa marka sakiriyan sina sakiriye waa maqlaysaa cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirkii hore dastuurka isagu wuxuu aaminsan yahay in waddankoo dhan ay wada gaarayso waddankiina dowladda gacanta kuma wada hayso maamulaa jira ka baxsan halka ay dowladda ay maamusho sidee is leedahay wax halkan ka soo baxo waddanku way ku wada gaarayaan soomaalidu waa ku khasban tahay inay cadaalad hesho waxayna ugu khasban tahay rubuc qarni bay hadda waxay ku jirtaa dil iyo dagaal iyo cadaalad darro dowladdii hore sidaan daayta u sheegay waxay ku burburtay cadaalad darro laakiin waxaa moodaa dadkii burburinahayay iyo jabadihii la dagaalamay ayaga laftoodu cadaalad darray doonahayeen oo ka darantii dowladda marka cudur soomaalidu qabtaa jirta nin baa ku imanaya ama gruub ama qabiil waxay leeyihiin cadaalad darrana laku sameeyey infact waxay doonayaan waa cadaalad darro markaad fiirisid ayagii baa waxay rabaan cadaalad darro maalan runtaa inaan isu sheegnaa fiican moogtahay madaxweynea la dooranaya maalan ama ra-iisul wasaare ama wasiir immediately markiiba reerkii ninkaasi ahaan jiray baa waxay leeyihiin dowladdii inay iyagu leeyihin isu tusinahaya cadaalad darradu meesha ka bilaabta halkaa asagii laftiisii ayagaa leexinahaya marka waxa weeye dadku soomaaliyeed waxay cadaaladda u yaqaaniin waa aniga cadaaladdarraha la ii sameeyo iyo u badan tahay arrintaani waa ka duwantahay waxa weeye waa arrin sharci xambaarsan waa arrin muxuu ahaa dastuur xambaarsan inkastoo dastuurkeenna loo baahan yahay in de dastuur markii la yidhaahdo looyaradii waa joogaane waa in dadku uu voting galaayo haddii alla kuu ron yahay markii loo helo duruufta ay habboonaato in ummadda soomaaliyed afti loo qaado weeye dastuurka waxa weeye asaaska cadaaladdu waa wax kastay gashaa siyaasadayna ka soo bilaabata haddii siyaasaddu khaldanto cadaaladdu waa khaldamaysa ama ha noqoto hay-adda fulinta ha noqoto ama hay-adda garsoorka ha noqoto ama hay-adda muxuu ahaa sharci dejinta ha noqotee ayagaa la rabaa saddexdoodaasi inay sameeyaan oo ku soo noqdaan cadaalad marka aniga waxay ila tahay waxa muhimka ahi tallaabo fiican wey tallaabadaani waa bilow waa kunkii kilomitro halka kilomitr laga socday wey fulintii ayaa muhiima in la fuliyo kow arrinta dalka waa kala googo'an yahay waa run duruuf waxaa jirta amni iyo mid siyaasadeed laakiin meeshaana magaalo madaxdii weeye dowladdii dhexaana joog hadday iyada ka fusho anugu waxaan qabaa inay gobollada iyo dowlad goboleedyada ay gaarayso oo ay deg deg u gaarayso sahran siinayaa anugu anaan raba inaan wax soo jeediyo had iyo jeer waxaan sheegnaa dowladda inay saddex tiir ku dhisan tahay dowladaha soomaaliya ka dhasheena laba tiir keliya ku dhisnaadaan tan ugu xun oo dhibka noo keenta waxay tahay tii cadaaladda garsoorkeeda dhexda laga saaraa haddii la magacaabo ma fuusho ma shaqayso jiritaankaas marka qayaaliga ah oo ah saddexda tiir ay dowladda ku istaagaysa halkaan tiiroo maqan dowladda laba tiiroo iska socoto oo ilaa halkeena soo gaarsiisa haddii maanta inta laga baxo tiirka saddexaad inta la dhiso ee dowladdii kaamil noqonayso waxaa aad u wanaagsan waay aniga anoon naqdinaynin saaxiibkay hoosh raf roodkii roob maabka uu isagaa na soo marsiiyey aniga kredidka asagaa siinaa markii asaga ninka xoogga haash gudgudbinaayey xooshu ahaa maskaxdiisaas iyo awooddiisaas runtii anoon ammaanaynin raf rowda roodkaas ahaa muxuuna gaarsiiyaa jiirista uu jiiraayo oo aniga aan saaraa iyo kullina wada jiiray inuuna gaarsiiyo dowlad kumeel gaar ka baxday commitment waay marka taas wax haddii la suubina waxaa raa inay commitment ahaa commitmentgaas waxay keenaysaa sida hadda muxuu ahaa dowladda aniga bulshada rayidkaan ahaa dowladdan hadda waxay u badan tahay kulli bulshada rayidka ah siyaasiyiinta waa jiraan laakiinse hadda abukaatayaasha brofesoorada looyarada waxay u badan yihiin bulshada rayidka dowladdan marka wixii aan ku taamayna waxay ahayd in aan helno dowlad saas ah oo bulshada rayidka ah madax bannaanidii alla isku haystaa marka wasaaraddan garsoorka ma jiraya mise ma jirayso garsoorkan ma gooni u taagan yahay haddaa firi saddexda hay-adood iyagoo kala taagan ee addina isku xihan yihiin linkinkaas labadan waa isku xirnaan jireen waana dirari jireen wax kala celina lama arki jirin haddii jeer baa rabaanka iyo xukuumadda waa isku dhici jireen iyo madaxweynaha annagana fishigaan kala kulmi jirna markee tanaa maqneed hadda shala dooda u dambayso kale waxay ahayd maxkamadda dastuuriga ah oo xooshkeena ay ku leeyihiin ma socone anigu waxaan haddii la qaato federaalna waa socone haddaan la qaadana waa jire markii had jeer waxay saxeed dastuurka waa inay maxkamaddaas la helaa oo had jeer sharciga fiirinayso haddii federaalka la helana waa inay sideed u noqotaa waxaana rabaa aniga arrintan markaan ugu fiican oo meeshaan looga hadlo waxay tahay ilaa shalay laysku garaacay wadaadihii macallimiinta ayaa joogeen wax jinsi la yidhaahdo jendarkiiba waxaa loo qaata haddaan jendar sheegno inaan haweenka hadlayno maba la ahaba kitaabka inay ku taala jinsiga inuu lab iyo rag rag dumar yahay maxaan qaban karnaa maxay qaban karaan waxaan kala leenahay howlo kale la gaara haddana waxaa naga wada dhexayso cilmiga iyo hawsha adeega dalka loo adeegaya dadka loo adeegaya aniga dhaxal kuma doodow haya boqolkii hala isiiyo marka culummadu waxaana leedahay maadi shalayto kuwana garaaco iyo kuwa aans garaacno markii dambe waxaa iskula soo toosnay oo hal meelay noo diidan yihiin waa qaadiga qaadiga arrinta ahaydna sheekh usuulan jecla waxuu qiil ka dhigay periodka annagana waxaan soo jirinay marka aan noqonno eh, sunagoyska halmeena ma noqon karnaa fiir isaga wuxuu yidhi markay gabadha ay xilligeeda ku jirto may gabadha xilligaas markay ku jirto waxaa waaye wuu yidhi emotional xukunka ay qaadaysaa haddiiba xilligaba iska dhammaado walba loo dhiibaa weli markay kontanka ku tagaa afartanka ku tagaa marka kaftankaas xataa waa ka dhacday waxaa kaloo ku faraxsanahay culummadiina la kala xiri jiray iyo raggiina kala xiri jiray iyo adiga ogaa waxaa ka soo baxay meesha addana mujtamac jinsi ah erga jinsiga ahay oo la wada sheekaysanayo oo gruubka la isla wada gelaayo oo aad moodo muxuu ahaa doodaayo oo profesoorkii isfahma ka bilowdaa le isfahan marka fiicanaa mees ka bilowda oo meesha.
culummadii iyo haweenkii wixii fikriha u dhexeeya o dhan kale kugu soo kordhinaya sida rayidka marka la yidhaahdo waxaan aniga adigu faraxsana xuduud ma laha af soomaaliga magta waa naga wada dhexeeya ilaa kirkishaa meel kale in cadaaladdan iyo sharci u samayntan iyo nidaamka dowladda lagu soo duwaayo in wax naga wada dhexeeya yihiin haddaba puntland joogto somaliland joogto waa mahadsantaha sahro cabdiwaaxid ee waxaan uun ku dari lahaa sawirkaa quruxda badan ee gabadha walaashay iyo ay sheegtay waa sawirka loo baahan yahay oo shirka aan uga jeednay een, dadkaa soomaaliyeed oo aan lagu dhex jirin inay is arkaan la wada sheekaysto haddii dadku sheekaysto ayaga oo aan cidi ku dhex jirin ama ajanabi ku dhex jirin ama cid kale ku dhex jirin run ahaantii waxaa soo baxaysa ummadda soomaaliyeed inay wax badan wax badan badan wadaagaan oo xataa ay ummadaha kale ku dheeriyiin arrintaasi ta labaad waxaan jeclahay halkani ma aha meel wax cusub lagu aasaasayo maaha qarankani qaran soo jireena weeye dastu- dasaatiir horena waa lahayn sharciyo horena waa lahayn haddana dastuur cusub baan leenahay marka waxaan leenahay oo kulankan ujeeddadiisu tahay war wixii hore inoo dhisnaa ee ilaa markii xorriyadda ka hor ilaa xorriyaddii kadib ilaa dagaalladii burburkoodii wixii wax aan ku kordhisno wixii inaga qaldanna aynu saxno halka la taagan yahayna horaha looga sii socdo ayadoo dabcan la wada harsanayo oo la waafajinayo dastuurka hadda inoo degan waddanka dastuur baa ka jira dhammaystirkiisuna runtii wuxuu u baahan yahay shuruuc in lagu dhammaystiro hawshaasina waxay u taallaa baarlamaanka iyo hay-adaha kale ee fulinta laftooda oo laga sugayo eg fulintu waxay soo jeedisaa policy proposals ama eh, hindiso siyaasadeedyo ayay soo jeedisaa oo sh- mashruuc oo kale laga dhigaa eh, qaanuun ah kadib baarlamaanka loo gudbiyaa baarlamaankuna runtii shuruucaas u dhaqangelinaya baarlamaanka laftiisa guddiye ayuu dastuurku faraya inuu sameeyo si loo qabyo tiro oo isbedelada la rabo iyo waxoo dhan loo sameeyo waxaan ka wadaa marka yaan loo arkin arrintani inay tahay wax cusub oo la dhisayo wixii hore inoo yaalay ayaa lagu kordhisayaa wixii ka qaldamaana la saxayaa dood wacanna waa ay isdhacaysaa ta kale waa geedisocod waa bilow arrintani waxaan rabnaa inayna tan keliya ku joogsanin laakiin waxyaaba halkan ka soo baxaaya iyo institutionska ka abuurma maalan soo jeedimaha ama talooyinka halkan ka soo baxayay inay hawsha sii wadaan oo ay noqdaan kuwo had iyo jeer renewal iyo cusboonaysiin ku samaynaya institutionska dalka iyo garsoorka iyo kaabayaashiisa iyo howlahaas waxaa kaloo rajaynaynaa in xataa qayb dhinaca garsoorka keliya maahae mo- een, qaybaha kale ee xataa baahidu ka jirto sida dhaqaalihii oo kale siyaasaddii arrimaha dibadda oo kale een, eh, siyaasadihii kale ee xagga een, caafimaadka oo kale in qarankani uu shirar noocana oo dadka soomaaliyeed maskaxmaal lagu samaynayo oo maskaxdooda la maalayo oo qarankani tashanayo oo wax cad oo uu ku socdo siyaasadaha iyo qaybaha kala duwan ay ka soo baxaan marka kani waa bilow weeyey een, siyaasaduna waa xa- waxa u ad- waxqabad haddaanay keenin siyaasad maaha marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in arrintu sidaa ay ku socoto Een, waxaan siinayaa xaashi cilmi nuure xaashi markaan ka hadlayno oo kale gu- ama guddoomiyayaasha maxkamadaha ha noqdaan ama qaadiyaasha ha noqdaan ama garsoorayaashaba ha noqdaan waxaa la yidhi ma ku shaqeeyaan xag dhaqaale iyo xag amni intaba ma helaan waa duruufaha adag oo haystaa la yidhaahdaa haddii intaaba aan loo helin ma isleedahay waxaan way soconaya waa soconayaan insha allah waa soconayaan waxay ku soconayaan waxaa leeyihi sidaa loo- u jabtaa loo dhutiyaa mar kasta oo nafu nagu jirto oo adduunkan korkiisa aan ku noolnahay inaan isbadbaadinno oo waxaan qabsan karna aan qabsanno aan ku qasbanna marka een, siday doontay noqoto midab kasta ha yeelato duruuf kasta ha tagto waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan in shaqadoodu ay soconayso intay rabta hal ekaato Ah, een, eh, marka aan ku sii daro waxa weeye cadde- marka garsoorka iyo cadaaladda horta waa kala labo garsoor khaas waaye waa wax khaas cadaaladna wax ballaaran waaye Een, hadda kenya oo kaleeto een, garsoorayaal aa fadhiisteen garsooray u fadhiisteen waa arrin weyn oo xanuun badan go-aanay ka gaareen go-aankiina waa lagu qancay wuu qancay ninkii laga helay oo siyaasaddu aad u xanuun badan tahay xoosha og iyo ragga maarata magaciisiga waa ha xabad ama toorre laysku dhuftoo kaleta waay marka ninkii caddaymaha badan la yimid oo wax kasta looyradiisii ay la yimaadeen markii la yidhi waa la tuuray ummadda kenyana codkeedii wuxuu ahaa cod xaqa oo xor ah markii la yidhi ninkii ay doorteen madaxweynaha wuu qancay marka waxaa loo bahan yahay horta ummaddeena inay garaadkeedu uu kororsan yahay garsoorku waa khaldi karaa laakiin garsoorka in lagu qancaa loo baahan yahay waa ummaddii geysatay meesha inay ku qancaan qofkii aadna doonayno meel joogana waa in ummaddu ay dhihi karto qofkaan annaga ma doonayno waa in garsoorka waa ogta ninka garsoorka kenya ugu sarreeya qaabka loo soo xulay waa la soo xulay aruurda bulshada la shiriyey cid walbaa la shiriyey nidaam ku yimid marka waxaan doonaynaa in nidaamkaasoo kaleeto maskaxda dadka wax ka yimid oo lagu qanacsan yahay anigu waxaan is leeyahay garsoorka in lagu qanco oo dadku meesha ay geystaan waxaa ka maqan hadda walaashi waxay tihi dumarka kuma jiraan dumarka horta ilaahay hadda cid u diiday oo intay soo abalay gareeyeen u diiday inay noqdaan garsoor ka mid noqdaan anuu horta ma ogi marka waxaan rajaynayaa inay horta soo abalay gareeyaan oo yimaadaan oo ay soo doontaan kuwooda wax bartay oo sharciga bartay waa la soo dhowaynaya meel kastoo looga hadlayana waa gabdhuhu ha yimaadeen looyarada ha la dhahayo lalaha marka haddii wati waddankeenna oo waqti adag ku jira oo maaragtay lastaargada gabdhuhu xoogaa hadday baqeen inay yidhahan waan laga hor joogaa ruuxaddayda maaragtay waxaan doonayaa inay ay xoogaa ay ogaadaan inaan cid ka hor joogta garsoorka inay jirto aniga hadda maxkamadda gobolka gabaraa ku jiri jirtay waxayna ahayd garsoorayaasha ugu kulul go'aanada rida waa la raadsaday shan xabadooda lagu dhiftay ma fahamtay way ka soo raysatay haddana guddiga ugu sarreeyo adeeg garsoorkay ka mid tahay waa mahadsantihiin marka gabdhu waa soo dhawaadeen bartaa taagtay arrintaanaa sheegi rabay gabdhaha waa ka qayb galayaan gabadhaas dawayradu waaye marka cabsidaa idinka reebaysa cabsida ma ahan may waa sii wadaaba Ay.
ee waxaa waaye waxaad moodaa xoogaa cunsuriyad ah wax waxaa jira moogsoon tahay ee sirotay bay dhahaan maqaan oo sh- maskaxda ku samaysan ah qaaligii ah, miyiga wuxuu ka ahay nin ee garsooriya nin noqday ee odaygii dhaqameedkaa nin noqday wax waxaa moodaa dhaqankeenna ahayba ee noqotay ragga geli gabdhaheena la yidhaho adeegaha qabtaan aniga waxaan qabaa garsoorka ugu fiican waa hooyada oo cadaaladii cadaaladda guriga hooyada odaga waxay siinaysaa baartigiisii ilmihii sidoo kaleeto dariska sidoo kaleeto macaariifta sidoo kaleeto garsoorka ugu fiican guriga hooyada ka samayso laakiin xilligan raggu waxay qaban karaan soo ma Hadda taagna waxaa cabsida jirto- hadda waxaa jirto organisation la yidhahdo isaga waa yaqaana xeebo xaaji ee madax ka tahay woman lawyers association ragaa la shaqeeya anaga weli waxaan ogolnahay haweenka kalegeyn ma shaqayno xisbi kalegayna xataa ma ogolin oo haween keliya inaan suubsano markay cunsuriya u ogyahay discrimination u ogyahay waxaan jecelnahay marka inay wax si fiican u socdaan ah Ee, suggestionka waxaan siinaya wasiirka warfaafinta maadaama uu ahaa warfaafinta xataa cadaalad badan ay u baahan tahay sakariya marka arrintaas waxaan rabaa inaan ku casumo sakariya inuu xoogaa ka taabto sakiri adigay ku soo gasho hawshii Een, warfaafintiina waad soo martay Een, bal ka horreysa harow fikirkan ay soo jeedinayso bal oo dhinacii cadaaladda warfaafintii leeya cadaaladdiina ee warfaafintii xataa dhan bay ka tahay oo oo cadaalad darray ku shaqaynayaan warfaafintii Ee, horta warfaafintu waa sektor ka mid a sektarada ee, muhiimka ah oo waxaa la yidhaahdaa sulda raabica carabiga lagu yidhaahdaa Ee, ama ama authority-ga afraad afraad ah oo oo saddexdii hadda la sheegayay bay afar ku tahay waayo dadka caqligiisii bay gashaa gurigii bay u taallaa tvga iyo raadiyihii marka qof walba caqligiisii bay gelaysaa Ee, ma qabo anugu in la generalize gareeyo oo kulligood waa khriban yihiin la yidhaahdo laakiin wax walba waxay leeyihiin regulatory yacni maalan hadda dowladaha waxaan maqalnaa reer galbeedku xorriyadda ra'yiga ee, waa madax bannaan yihiin sidaas maaha waxaa jira national interest wax la yidhaha ama maslaxadda ummadda iyo qaranka wax ilaali- wax ilaaliya oo aan laga aan ka kormari karin baa jira maalan ingiriiska waa dhoweyd ninka nin reer boqor ah yidhaahda prince harry yaa wuxuu tegayey eh, ciidamada ingiriisku meelaha ay ku leeyihiin afghanistan waxaa loo yeeray editoriskii jaraa'idyada iyo websaydyada oo dhan hal urur bay leeyihiin association ah. waxaa la yidhi ninkaasaa tegaya mana la sheegi karo waayo haddii la dilo dowladda ingiriiska waxay ku noqonaysaa haybadeedii jab jabha saddex wiig buu joogay oo aan la sheegin nin waxaa aqooday wariye ah oo australiana kiibaa u sheegay eh, websitekiisii australia saasaa lagu ogaaday markaas soo cararay marka ma jirto wax obina wax furan ma jiraan waxa weeye problemka haystaa unprofessionality anu ma qabo inay tahay eh, eh, yacni ujeeddo oo ay ula jeedaan laakiin professional baysan ahayn tababarray u baahan yihiin waxay u baahan yihiin regulatory nidaam in loo sameeyo u baahan yihiin oo la regulate gareeyo waa in ay jirtaa xuduud ay leeyihiin oo laysku waafaqsan yahay oo laga doodo oo dowladda iyo warfaafinta madaxa bannaani inta ka doodaan waana u malaynayaa ayaan dhoweyd ee wasiirka ee qaabilsan arrintaas warfaafinta inay inay shir fureen ayaan dhoweyd oo kan ku horreeyey oo arrimaha ku saabsan marka waana muhim waayo haddii iyadu iyadu hadday khaldanto inta badanna waa ethics waxay ku shaqeeyaan waxa ugu muhiimsani akhlaaq weeye media wax ku shaqeeya akhlaaqdaas waxaa control bay leedahay haddii aniga aad wax iga sheegtid labeling lawyerku lawyeradu waa yaqaaneen waxa weeye haddaad xuquuqdeeda meel kaga waa inay dhacday cadaalad- dastuur qabanaya cadaalad baa jirta ha waa qof qofka shakhsiga ahaa bay tegaysaa cadaaladii qof kaliya yacni waxaad igu tiri masalan wax beenaad iga sheegtay maxkamaddan tegayaa maxkamaddu waa ku qabanaysaa waxaa lacag baa lagu xukumaya fagdhow baa lagu siinaya ma ma garanaysaa marka meel ka- sidaa hadday ta u sheegeen meel kastay gashaa cadaaladii waxayna ka soo bilaabataa madaxa dalka oo siyaasadda ah oo madaxtooyada iyo br- prime ministerka iyo haddii alla ku run yahay eh, eh, golaha wasi- baarlamaanka ah halkaas bay ka soo bilaabataa annagu sidaan kuu sheegay wax badan baa naga khaldan waa burburay ee, dowladdii waxaan u burburinay cadaalad darro haddana dadkii burburiyey laftoodii baa cadaalad darro doonayey midii mid ka xun cadaalad qabiil yani qabiilba qabiilku ka- ka weyn yahay inuu ka yar yahay inuu gumaysto ee, ninba ninkuu qori ka ka awood badan yahay qorigiisu ka xoog badan yahay inuu inuu khasbo gumaysto oo baado ee, waa kuwa gabdhuhu waxay u qeylinayaan qoryo ma qaataan waa qori wax loogu loogu loogu ee, awood sheeganahaya wax kale maaha intaa weeye marka halkaas ilaahayna subxaanu qaadirka wuxuu yidhi aayadda qur-aanka ah waxay leedahay walow calaa anfusakum icdilu cadaalad sameeya xataa naftiinna ow laqrabiin aabbihiin iyo hooyadiin iyo aayaddaa qur-aanka ah maalin dhoweyd baa lagu soo qoray ee, ee, iskuulka eh, harvard jaamacadda adduunka ugu ugu weyn oo maraykan ku taalla iskuulka eh, looga loo iskuulka iriddiisaa tabeello weyn iyadoo ah lagu qoray waxay leedahay eh, ay ay qirayaan in wax bini aadan maqlo oo cadaalad ku saabsan oo aayaddan ka weyni ma jiraan waa waa mahadsantaa sakariye
aad buu mahadsan yahay waxaa dooddaasi inala socotiinayey wariyahayaga axmed xasan colaad waxaana doodda ka qaybgelayay cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ah hoggaanka shirweynahaasi garsoorka cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dastuurka iyo dowladda iyo weliba federaalka ee dowladdii kumeel gaadhka ahayd ee soomaaliya haatana ka tirsan baarlamaanka xaashi cilmi nuur oo gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir iyo sahraa cumar maalin oo ka mid a xubnaha ururada haweenka sakariye maxamuud xaaji cabdi oo isna ah siyaasi soomaaliyeed dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen dooddaasi oo ku saabsanayd shirweynihii garsoorka dib loogu habeynayey oo magaalada muqdisho ka socday tan iyo kowdii bishan abril